bandowga ah looga hortagayo mawjadda saddexaad ee cudurka covid sagaal iyo toban ee dhowaan qaybo ka mid ah dalka kenya uu kusoo rogay madaxweynaha dalkaasi uhuru kenyatta ayaa si weyn waxa uu u saameeyey ganacsiga iyo shaqooyinkii dadkii ka shaqaysan jiray hoteelada iyo goobihii la isugu imaan jiray ee magaalada nairobi iyadoo ay arrintaasina dhibaato hor leh ay ku keentay ganacsigii suuqa soomaalida sli ee magaalada nairobi haddaba saameynta gaarka ah ee ay dhibaatadaasi ganacsiga soomaalida ee nairobi ku keentay ayaa cumar ibraahim xuseen oo ah xogayaha guddiga ganacsatada suuqa islii waxa uu u waramay wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed bandowgaanu madaxweynaha ku dhawaaqay saameyn badan ayaa isli ahaan ayaa ka soo gaaray ganacsatada waxaa ka mid ah ganacsatada ugu badan ay saameyntu saamaysay dadka hoteelada mise raashiinka meelaha lagu kariyo oo lagu gado hoteelada waxaan dhihi karaa ganacsigooda boqolkiiba soddon boqolkiiba toddobaatan waa baaba'ay soddon unbaa wax yar waxaa la yidhi cunto waxaa la ogolya keliya wax tek awey amase guriga loo qaadan karaa waad dareemi kartaa hoteel intaasoo qof ka shaqayn jirtay shaqadii dadkii shaqala-aana ku dhacday ilaa iyo bandowgan uu ka dhammaado intaasoo qof kama shaqayn karto raashiinka tek aweygana waa wax iska gaabanoo yar waxaan dhihi karaa isku socodkii ganacsiga kale oo guud ahaan ah xaafadda ka imaan jiray gobolada sida nakuuru meelaha badan fafog wixii dhan waa la xiray taas waxay keeni kartaa marka dadkii soo adeegan jiray oo adeeg doon ahaa amase wax ka iibsan jiray xaafadan uu ka imaan jiray magaalooyinka fafog oo kenya ma imaan karaan xaafadan ilaa wixii loo diro amase baasil ahaan xaggii xagga lasu diro oo taasoo aan noqon karin qofka hadduu soo safro wuxuu gadan karaa wuxuusan qorshaha ugu jira inuu ka gadan kara xaafadan laakiin wixii lasu diro ma noqon karaan qiyaastii looga talagalay marka waxaan dhihi karaa saameyn badan ayaa ka jirta ganacsiga hoos ayuu u dhacay isku socodkii maadaama nibay dad badan ayaa shaqabeel ku dhacday meeshii markii hore oo toban qof ka shaqayn jirta hadda laba qof in lagu soo reeba ayaa macquula dowladda ma kala hadasheen dhibaatadan oo ma u gudbiseen ganacsiga soo gaadhay dowladda waa kala hadalnay laakiin waa saameyn waa go-aan madaxweyne waxaan ka dhigi karna ma laha waa wax danka haddii mar ay timaado arrintu caafimaad ay tahay caafimaadka waa wax arrin muhiim ah oon laga hadli karin sababto waxaad og tahay cudurka corona inuu dib usoo laba kacleeyey oo maarata dhimashada ay fara badan tahay saameynta soomaalidana ay taxadirkeeda iska yaryahay wadanka dhan uu kusii faafaya marka shantan gobol oo hadda la xiray madaxweynaha ku dhawaaqay marka direction madaxweynaha annaga kama hor imaan karno oo waa wax madaxweynaha uu markuu sameynaya la tashtay alaamaha amniga wax walbaba la tashtay taas waxaan dhihi karnaa waxaan annaga wax ka dhihi karna maaha laakiin waxaan la qabnaa meelaha la xiray dhanaan la qabnaa saameyntaas ma jiraan wax ku gaara suuqa soomaalida islii oo dhibaato ah oo aad dareenteen bandowga markii lasoo rogay wax hadda ku gaar aan dhihi karno xaafadda islii aan dhihi karno annagay khaas noo noo taabanaysaa ma laha waxaan la qabnaa wadanka wixii kale wadanka kale aan la qabnaa xilliga kaafiyoga amase xilliga bandowga wakhtiga looga tala wakhti cayiman waa wakhtigaas unbaa xaafaddana laga dhaqangelinaya wax ma arta ka hor la dhihi oo laga dhaqangelinaya ma laha dadkana fariintaan u diri lahaa cudurkan dartiisii haddii loo xiray oo bandowga loo keenay marka inaan taxadir samayno wixii shuruudaha caafimaad aan u hogaansanno suuqa islii oo kale waxa uu ka mid yahay meelaha ay dowladdu si gaara isha ugu hayso maadaama dadku ay aad u badan yihiin oo lasdhex socdo oo taxadirkiina uu yaryahay sanadkii horena waa tii dowladdu ay xidhay suuqa ma jiraan marka ka hortag guddigai ganacsatada haddaad tihiin aad arrintan ku wacyigelinaysaan wacyigelin waa samaynay wacyigelintaan samaynay idaacadahan kala hadalnay haddana waa tan waxaan fursaddan u isticmaalay inay maarata u hogaansamaan shuruudaha caafimaad sababtoo ah waxa laga hadlaya waa caafimaadkaagii ganacsi iyo waxa iyo caafimaad caafimaadkaa weyn biri haddaad caafimaad qabtay ganacsigaagii haddii dibudhacu ku dhacay biri waad soo kaban kartaa laakiin caafimaadkaagii oo hadday wax gaaraan waa khatar weyn oo ma ganacsan kartid marka waxaan leenahay soomaali cudurkan muslim iyo waxaas iyo annaga naguma dhaca wixii ilaahay noo qadaraan ugu dhacay taxadirku diintu waa ogoshe inay dadka taxadiraan oo wixii shuruudaha caafimaad ay u hogaansamaan waa arrin muhiima soomaali waxay leedahay annaga wixii war naga dhaaf cudurkaas ma jireen war naga dhaaf qofku ilaahay u qoro uu ku dhacaya sax waaye qofku ilaahay u qoro uu ku dhacaya laakiin taxadirta diintu waa qabtaa inaad taxadirtid oo iska is-ilaalisid oo me wixii shuruudaha u hogaansato waa muhiim waxaad sheegtay inay jiraan dad badan oo shaqooyinka ay ka shaqaynayeen suuqa islii shaqooyinkoodii waayey ma dadkan ma waxay u badan yihiin kuwii hoteelada ka shaqaynayay maqaayadaha waxay u badan yihiin kuwa hoteelada iyo maqaayadaha dadkaasay u badan yihiin sababtoo meelahaas adeeg badan iyo maarata weytaro badana ka shaqaynaya weytaradii badan looma baahan hadda takawey maadaama la yidhi qaar hataa waa iska xireen oo shaqaalihii dhan waa iska direen sababtoo hataa takawey dad badan ma qaataan dadkan soomaalida iyo meelaha laga ganacsa raashiinka haddii marba la xiray ninkaas gurigiisa iyo meelihiisu aadaya marka waxaan dhihi karaa meelaha qaar waaba la xirayba comblity haddii comblity la xiray marka shaqaalihii hoteelka ma awoodo inuu bixiyo mushaaharaadkii iyo wixii iyo kirihii iyo wixii marka waxaa marka dhaqaala saameyn fara badan ayaa ka jira hoteelada marka waxaan dhihi karaa laakiin waa laga kabsan doonaa caafimaadka shuruudihiisa in la hogaansamaan aniga dadka ku boorin laha ma waxaa jira xarumo ganacsi oo ku xirmay bandowga dartiis oo kadib markii shaqadu ay socon weyday ha waxaa jira dabcan waad soo mari kartaa xaafadda gudaheed hoteelada maqaayadaha waa xirmeen qaar waa xiran yihiin sababtoo wixii isma bixin karaan haddii takawey layiri takawey waxaa qaadanaya boqolkiiba toban ma gaaraan mise boqolkiiba labaatan intii kale dadkii imaan lahaa oo kastanka iska soo geli lahaa ma haddaysan jirin oo dowladda aysan ogoleen meelaha qaarkood waa la xiray meelaha qaarkood wax yaray shaqaynayaan marka waxaan dhihi karaa meelahaas meelo badanaa la xiray meelo qaarkoodna wixii dowladda ugu talagaltay sidays nidaamka dowladda ugu talagashay ay ku shaqaynayaan oo boqolkiiba labaatan oo tagaway inay sameeyaan marka waxaan dhihi karaa saameyn badan uu keenay bandowgan laakiin waa laga bixi doonaa kaasi waxa uu ahaa cumar ibraahim xuseen oo ah xogayaha guud ee ganacsatada suuqa islii oo u warramaya wariyaha v o e da khadar maxamuud xareed